waraxmatullaahi wabarakaatu wacala wanaagsan akhyaarta qiimahan hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo dal iyo dibadba aan daga dhegaysanaysaan kuna soo dhawaada mar kale iyo warar wixii dal iyo dibadba aan idinka haynay oo habeenkan caawa si wada jira idinku soo tobinayaan maxamed xasan daacad iyo yuusuf maxamed ismaaciil qodobada warka ciidamada milatariga ee jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta si buuxda ula wareegay degmada taleex oo ka tirsan gobolka sool wasiirka u qaabilsan britain africa mark simons ayaa maanta ka degay magaalada muqdisho kulana la qaatay madaxda dowladda oo ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilka qaadis lagu sameeyey afhayeenkii booliska soomaaliya xisiga mucaaradka wadani ayaa maanta bilaabay dhismaha maxkamadda degmada cadaadley oo hore guddoomiye ciro u dhagax dhigay ujeedada safar hogaanka baarlamaanka soomaaliya uu ku tegay wadanka talyaaniga ciidamada ammaanka ee wadanka turkiga oo kala shaqaynaya kuwa kenya wax ka qabashada kooxaha argagixisada ah iyo xasilinta soomaaliya wasiirka difaaca u qaabilsan jabaan oo kusii jeeda dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo ujeedooyinka socdaalkiisa maxkamad ku taalla hindiya oo soo saartay jinsi saddexaad oo ka baxsan labka iyo dhadiga caadiyan la yaqaano wararka ka imanaya gobolka sool gaar ahaana magaalada taleex ayaa sheegaya in maanta duhurkii ay si buuxda ula wareegaan ciidanka milatariga jamhuuriyadda somalilan faafaahinta warkaas waxaa inoo haya yuusuf maxamed ismaaciil gaashaanla sare maxamed aadan siqadhi dabagale oo ah madaxa hoggaanka howlgelinta ciidanka qaranka oo isagoo ku sugan gudaha magaalada taleex ayaa tilmaan ka bixiyey xaaladda guud ee degmada taleex iyo dareenkii ay kala kulmeen shacabka ku dhaqan magaaladaasi xaaladda degmada taleex iyo nawaaxigeeda waa caadi shaqooyinkoodii caadiga ahaanay wataan ciidanka qarankuna waa la joogaa xaaladda degmada caynkaa weyi waxaanu kala kulannay horta cutubyo kamida cutubyada ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa saaka waxay tageen ama ay booqdeen degmada saleex ayay booqdeen horay magaranaysa ayay booqdeen waxay dadkaa kala kulmeen soo dhaweyn iyo farxad bay kala kulmeen gaashaanla sare maxamed aadan waxa kale oo uu ka jawaabay inay wax kulamaan la yeesheen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada taleex kulan hordhaca baanu la yeelanay odayaasha magaalada shirka weyna beritaan insha allah wada ayaanu isugu imanaynaa ragga aad u wanaagsano odayaaladaa noo yidhi waa markii hore meel fogda migori soddon kilomitr eriya nagu soo dhaweeyeen sheeka guud ahaana iyo haasaabo kastaaan isweydaarsanay insha alla kulanka weyna berita bixi doona insha allahu gaashaanla sare maxamed aadan waxa uu caddeeyey in deegaanka taleex uu ka mid yahay dhulka somalilan si rasmiyana ay ciidanku u joogi doonaan taleex waa somalilan wax dhibina kama jiraan dadkuna uuna soo dhaweeyey dadkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadka reer tale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wayna xiiseynayeen siday noo soo dhaweeyeen baana ku mahadnaqayaa runtii sidoo kale afhayeenka ciidamada qaranka somalilan cismaan cabdilaahi siciid ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda degmada taleex ee gobolka sool waxaanu sheegay in ciidanku ay si nabadgelyo ammaanta ku gaadheen degmada taleex cutub ka tirsan ciidanka qaranka oo ka dhaqaaqay gobolka sool ayaa gaadhay saaka maanta maanta duhurkii degmada taleex si nabadgelya ayuu ku tegey waana korneerkii caadiga ah ciidamada ku gaari jireen degmooyinka somalilan xuduudada u dhow muhiimadooduna waxay ahayd inay nabadgelyada iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi ay kormeer ku sameeyaan iyo kormeer iyo nabadgelyada xuduudda oo siay nabadgelyada usugaan si nabada ayay ku gaadheen kuna degeen dadweynaha degaankuna aada iyo aad bay usoo dhaweeyeen markaa si wanaagsanna way usoo dhaweeyeen ciidan hore u joogan oo awalba degaanka ahana wuu jiray oo ciidanka la howlgalay markaa si nabadgelya ayay ku tageen waana degeen waana meelaha haddii alma wixii taakulaynaya wixii kalena xagga dawladda insha allah ay gaadhsiin doonaan maadaama ay degmo koone ku taal tahay dhinaca kale guddoomiyaha gobolka sool maxamed faarax aadan oo wakaalada wararka soolna ay khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada laascanood ayaa ku hambeleeyey ciidamada qaranka gaadhista ay gaadheen degmada taleex waxaan kusoo kordhay xaalad cusub oo ah degmada taleex oo ay haruur joogi jireen kooxaha nimadiidkii ayaa saaka subaxnimadii hore waxaa gaaray ciidamada qaranka somaliland aad baan ugu taaniyey inay ciidamada qaranka somaliland waajibka qaran ay guteen dadweynaha reer taleexna aad baan ugu taaniyey inuu ugu bogaadinayaa soo dhaweynta fiican ay u sameeyeen ciidamada qaranka ay u soo dhaweeyeen waxaan kaloo ku bogaadinayaa in hawlahooda nabadgelyo iyo horumarkooda ay wixii ka dambeyn hadda ay ka shaqeeyaan si ay ula jaan qaadeen bulsho weynta somaliland ee ay la midka yihiin aad baan ugu mahadsan yihiin soo dhaweynta fiican ee u sameeyeen ciidamada qaranka somaliland guddoomiyaha gobolka sool mar la weydiiyey waxay gobol ahaan u diyaariyeen degmada taleex waxa uu sheegay insha allahu tacaala wixii hadda beri ka dambeeya ayaa wixii gobolka iyo dawladda waxlagu tala gashay la diyaarinaya insha allahu taala inta hore da waxaa lagu jiray hawlgala ciidan wixii ka dambeeya hadda diyaar baanu nahay gobol ahaan dadweynaha iyo maamulka si loo dhaqaajin lahaa iyo si maamulkii degmada iyo booliis iyo mid walba loo dhaqaajin lahaa diyaar baanu nahay insha allahu tacaala waana dhaqaajina wax alla wax khasaaro kasoo gaaray wax dhibaato ka dhacay midna ma jiro wasiirka arrimaha africa u qaabilsan beijing mark simonis ayaa maanta booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana la sheegay inuu dowladda federaaliga ee soomaaliya ee uu hogaamiyaha ka yahay xasan sheekh maxamuud uu kala hadlay nabad nabadda iyo xasiloonida dalka iyo doorashooyinka la filayo ee wixii loo gaaro sanadka labada kun iyo labi lix iyo tobanka laga qabto wadanka soomaaliya waxaana uu ballan qaaday in dowladdiisu ay siin doonto lacag gaadhaysa toddobaatan milyan oo giniga starliinka ah lacagtaas ayaa la sheegay in wax lagaga qaban doono horumarinta soomaaliya gaar ahaana dhinaca ammaanka iyo arrimaha horumarinta ilaa hadda lama oga inta uu ku sugnaan doono maximons gobolka iyo halka uu usii dhaafi doon iyo halka uu usii dhaafi doona midna taliska ciidanka soomaaliya ayaa maanta xilka qaadis ku sameeyey afhayeenka ciidanka booliiska genaraal maxamed cumar madaale wareegto kasoo baxday xafiiska taliyaha booliska soomaaliya ayaa xilka looga qaaday afhayeenkii hore waxaana xilkaas loo magacaabay gaashaanla dhexe cabdiqaasim axmed hooble dhowaan ayaa lagu wadaa in shaqada uu la wareego afhayeenka cusub ee ciidanka booliska wareegtada waxaa ku seexan taliyaha ciidanka booliska soomaaliya genaraal cabdixakiim daahir saciid gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaaliga ee soomaaliya mudane maxamed cusmaan jawaare ayaa ma ayaa haatan ku sugan dalka talyaaniga waxaana kulamo kala duwan uu la leeyahay madaxda wadankaasi safarkan guddoomiyaha iyo wafdiga horkacaya ay ku tageen talyaaniga ayaa waxaa lagu macneeyey sii xoojinta xidhiirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada wadan wararka ayaa sheegaya in kulanadu inta ay kulanadu socdaan si aad ah laysula soo qaadi doono sidii si wadajir ah wax looga qaban lahaa guud ahaanba xasiloonida gobolka iyo gaar ahaana xaalada ammaan ee soomaaliya waxaana saraakiisha talyaaniga la hordhigi doonaa baahiyaha ay tahay in inay wax kala qabtaan dowladda talyaanigu dowladda soomaaliya saa tababaro loo sameeyo ciidamada dalka si ay ugu suuro gasho in ay kala wareegaan ciidamada amisom guud ahaanba abaanka wadanka marka la gaadho wakhtiga uu ku eeg yahay maandheedka ciidamada shisheeye ee ku sugan soomaaliya tan iyo intii ay soomaaliya ku jirtay burburka may muuqan wax saameyn ah oo talyaanigu ku lahaa wadanka soomaaliya iyada oo dad badani ay ku doodaan inuu talyaanigu dayacay doorkiisii ku doorkiisii uu ku lahaa xasilinta iyo nabad kusoo dabaalida soomaaliya wasiirka difaaca dalka jabaan idsoni onadira ayaa qorsheynaya inuu dhowaan booqasho ku tago dalka jamhuuriyadda jabuuti oo ay doonayso inay dhowaan ay ciidamo nabad ilaalin ah u dirto qaaradda afrika iyo bariga dhexe dowladaha jabaan iyo jabuuti ayaa hore isula qaatay heshiis jabaan u fasaxaya inay isticmaasho gegida dayuuradaha ee amboli si halkaa ay u noqoto xarun laga hago howlgallada la dagaalanka burcadbadeeda ra-iisul wasaaraha jabaan shinso habe ayaa doonaya in la kordhiyo doorka jabaan ay ku leedahay sugidda amniga caalamka si markaana loogu dhiirigeliyo shirkadaha jabaan ay uga qayb qaataan ganacsiga caalamka waana sababta jabaan ay haatan u yaqiinsatay inay jabuuti tahay goob ku habboon inay xarun u noqoto howlgallada ay ka fulinayso dunida dacaladeeda jabaan ayaa qorsheynaysa in xarumaheeda jabuuti ku hubayso qalab iskugu jira ciidan iyo caafimaad oo loogu talagalay in ay isticmaalaan ciidamada dalkaasi ee fariisima fariisimaha ka samaysanaya ka samaysan doona jabuuti dalka jabuuti ayaa haatan ah xarun ay huwata reer galbeedku ka fuliyeen howlgallada la dagaalanka waxa loogu yeedho argagixisada maxkamad ku taalla hindiya ayaa soo saartay in la hirgeliyo sharci cusub oo lagu abuurayo jinsi saddexaad oo ka baxsan labada jinsi ee ragga iyo dumarka ee la yaqaano maxkamadan oo ah midda ugu sarreysa dalka hindiya ayaa maanta si rasmi ah u ogolaatay in dalkaasi haatan laga bilaabo noqon in dadkaasi haatan laga bilaabo noqonayaan jinsi saddexaad oo dalkaasi laga yaqaano isla markaana leh xaq iyo xuquuq la siman midda dadka kale ee caadiga ahi hore u lahaayeen maxkamadan ayaa hore usoo saartay sharci ay ku diideyso inay dadka isku jinsiga ay isguursadaan taas oo ka xanaajisay dad badan oo dalkaasi ku nool halka ay soo dhoweeyeen dad kale oo tiro badani go-aanka ay maanta ku dhawaaqday maxakamadani ayaa ah mid ay dadka lebeebka ay si weyn ugu faraxsan yihiin iyada oo maxakamaddu arrintan u cusgatay inay dhib badani soo gaadhay dadkan isla markaana ay haatan wixii ka dambeeyay yihiin jinsi saddexaad oo ka baxsan ragga iyo dumarka kuwaasoo noqon doona jinsiga lebeebka maxkamadan ayaa noqonaysa midii ugu horeysay ee caalamka ee go-aan noocan oo kale ah soo saarta iyadoo aanay hore u dhicin cid aqoonsan jinsi saddexaad oo dadka ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxqabad isna ka bilaabay degmada cadaadle ee gobolka baroodijeex iyadoo uu wafdi ballaadhan uu hogaamiyo xogayaha xanaanada xoolaha mudane xasan axmed muuse goodaad uu socdaal ku tegay degmada cadaadley halkaasna uu ka bilaabay dhismaha maxkamad degmada cadaadley oo qabyo ahayd muddo dheer mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa saaka guddi ka ku hadlayay afka degmada cadaadli ku wareejiyey gebi ahaanba agabkii dhismaha xarunta maxkamada degmada kaasoo ahaa dhammaystirkii dhismaha maxkamada magaalada cadaadley hawshan ayaa sida mas-uuliyiinta xisbiga ee socdaalka ku tegay magaalada cadaad ay sheegeen waxa ay ahayd fulinta ballanqaad uu hore u sameeyey gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi curo oo horaantii sanadkan maruu socdaal ku tegay deegaankaasi dhagax dhigay xaruntaas ballan qaadayna in ay dhisi doonaan xogayaha xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani mudane xasan axmed muuse xasan goodaad oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in qorshahani qayb ka yahay istaraatiijiyadda ay xisbi ahaan kaga qayb qaadanayaan wax ka qabashada adeegyada aasaasiga ee bulshada bulshaweynta somalilan waxaana xukuumadda ugu baaqay inay si mas-uuliyad iyo xilkasnimo leh dadka wax ugu qabtaan kana daayaan ballanqaadyada beenta ah iyo dhagxaanta meel meelaha la dhigdhigayo ayuu yidhi xogayaha xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani iyaguna madasha ka hadlay odayaal iyo madax dhaqameed ku hadlayay afka degmada oo si weyn u soo dhoweeyey deeqdan uga timid xisbiga mucaaradka ee wadani iyaga oo ballan qaaday in deeqdaas sida ugu habboon looga faa'iidaysan doono akhyaarta qiimaha laawada nagala xidhiidha guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaa war ruuxii dal iyo dibidda idin ka haynay warkana waxaa sii wada jiray idinkusoo tubinayay yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacaada kulanka ka xiga hortii waxaan iskaga tegayaa codkii macaana ee xasan aadan samatar iyo heestii dalsan
asankii wiriinu xilliguu ku dii jiray damba samuu kunkuday darantuna u baajahay qormad kudayr dhalay asankii wiriinu xilliguu ku dii jiray damba samuu kunkuday darantuna u baajahay qormad kudayr darcadkiisi loo dhigay ilkaamir duleedka damalada xadkoodana siyaysa culimada ablu dablamoodiyo Thank you. doodna ka udgoon dadna cadowgu qurux badane deegaanta robkiyo adaa doodna ka udgoon dumarna waa adoogura oogna waa kanigu jira untuna igu kaa xiran marna waa adoogura oogna waa kanigu jira untuna igu kaa xiran xidigkii dhagaariyo dayaxiyo cadceedo derisoo gantaala dacalada ka baxayo diilimayska hor yimid xidigkii dhagaariyo dayaxiyo cadceedo derisoo gantaala dacalada ka baxayo diilimayska hor yimid ilaahay dhammaanu cidka meelka wadaadhigay oo dabiyo nuurkiyo jabkooda dahabka Daa- waisticmaal buun. Daan wadaag shucaacu leh. Daan waistaydaa, waisticmaal buun. Daan wadaag shucaacu leh. sagal yaroo da-aayiyo ushaxa isaga maray sagal yaroo da-aayiyo ushaxa isaga maray raleey shaleecada waxay dunida u egyihiin dembili adaa jira dadna adowgu qurux badaane deegaanta robkiyo adaadoobna ka udgoon dadna adowgu qurux badaane deegaanta robkiyo adaadoobna ka udgoon dumarna waa adoogura oogna waa kanigu jira intuna igu kaaxidan dumarna waa ado